in ka badan konton arday oo isugu jirtay arday baratay qur-aanka kariimka iyo kuwa dhameeyey dugsiga dhexe islamarkaana ka qalinjibiyey dugsiga ayaha ayaa munaasabad qalinjibineed loogu qabtay magaalada boosaaso munaasabadday ardayda ku qalinjibinayeen ayaa waxaa ka qeyb galay xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka puntland wasiiro maamulka iskuulka ayaha culimo udiin waalidiin iyo ardayda qalinjibisay jaamac cali saciid maamulaha iskuulka hoose iyo dhexe ee ayaha ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibise iyo taariikhda iskuulka
mudanayaal maanta waxaa iskuolka ayaha ka qalin jibinaya ardayda fasalka sideedaad iyo ardayda qur-aan kariimka dhammaysay iskoolka haddaan taariikhdiisa gadaal loogu laabto iskoolka waxaa la furay labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo lixdii ilaa yoomka maanta ah wuu shaqaynayey intaasna wuxuu soo saaray jiilal kala duwan maalinba meel iyo maalinba marxalad ayuu joogay asaasayaashiisii ugu horreeyey maanta nala joogaan labada kun iyo lixdii laga bilaabo ilaa labada kun iyo shan iyo toban saddex iyo tobankii iskoolku ardayda markay soo gaaraan fasalka toddobaad waxay u bixin jireen ama geen jireen iskoolada kaleeto ee ay shaqa wadaagayeen ama iskoolada kaleeto ku yaalla magaalada boosaaso si ay fasalka sideedaad ooga baxaan muddadaas labada kun iyo saddex iyo tobanka afar iyo tobankii markii la gaaray waxaan qaymaynay ama aada u dareennay inuu iskoolku u baahan yahay in loo sameeyo fasalka sideedaad oo ardaydiisa asagu uu leeyahay xadmi iyo awood uu ku soo saaro arday u soo gudbay sekondariyada oo sumcad iyo wanaag iyo sharafna ku dhex leh markuu dhex tago qaybaha dugsiga sare oo uusan noqon arday ka hooseeyey meeshii laga sugayey waqti iyo dadaal iyo juhdi la bixiyey waxaan ku guulaysanay oo wakhtigaas si fiican noogu taabagalay labada kun iyo koob iyo labaatankii inaan dugsiga intiisa hoose o dhan soo dhammaystirno labada kun iyo labaatan labada kun koob iyo labaatan qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadinayay hambaryo u diray ardayda qalin jibisay iyo maamulka iskuulka
mudanayaal maanta waxaa iskoolka ayaha ka qalin jibinaya ardayda fasalka sideedaad iyo ardayda qur-aan kariimka dhammaysay iskoolka haddaan taariikhdiisa gadaal loogu laabto iskoolka waxaa la furay labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo lixdii ilaa yoomka maanta ah wuu shaqaynayey intaasna wuxuu soo saaray jiilal kala duwan maalinba meel iyo maalinba marxalad ayuu joogay asaasayaashiisii ugu horreeyey maanta nala joogaan labada kun iyo lixdii laga bilaabo ilaa labada kun iyo shan iyo toban saddex iyo tobankii iskoolku ardayda markay soo gaaraan fasalka toddobaad waxay u bixin jireen ama geen jireen iskoolada kaleeto ee ay shaqa wadaagayeen ama iskoolada kaleeto ku yaalla magaalada boosaaso si ay fasalka sideedaad ooga baxaan muddadaas labada kun iyo saddex iyo tobanka afar iyo tobankii markii la gaaray waxaan qaymaynay ama aada u dareennay inuu iskoolku u baahan yahay in loo sameeyo fasalka sideedaad oo ardaydiisa asagu uu leeyahay xadmi iyo awood uu ku soo saaro arday u soo gudbay sekondariyada oo sumcad iyo wanaag iyo sharafna ku dhex leh markuu dhex tago qaybaha dugsiga sare oo uusan noqon arday ka hooseeyey meeshii laga sugayey waqti iyo dadaal iyo juhdi la bixiyey waxaan ku guulaysanay oo wakhtigaas si fiican noogu taabagalay labada kun iyo koob iyo labaatankii inaan dugsiga intiisa hoose o dhan soo dhammaystirno
salaan kadib waxaan halkan u joognaa inaan u hambalyayno xafladda qalinjabinta ardada dafcaddi shanaad ee iskuulka ayaha waxaan leeyahay hambalyo dadaal iyo wakhti badan baa halkan ku timaadeen waxaan rajaynayaa dadaalkiina inaad sii wadaan sidaa ogtihiin waxbarashadu heerar kala duwan bay leedahay hadda waxaad joogtaan heerkii dhexe baad joogtaan waxaa inii haray imtixaan kii aad kaga bixi lahaydeen oo wakhti dhow la qaadi doono intaas kadib waxaa usii gudbaysaan heerkii dugsiga sare oo isagana dadaal ini ka roba marka dadaalka wax kasta waxay u baahan yihiin dadaal iyo wakhti in la geliyo waxaan rajaynayaa dadaalkii aad halkaa ku timaadeen inaad sii wadaan ilaa iyo heer jaamacadeed
ardaydan munaasabadda qalinjibinta loogu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa noqonaya dufcadii shanaad ee ka qalinjibisa iskuulka ayaha tan iyo markii la as-aasay